إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad caawa ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaallo xooggan oo maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in saraakiil iyo ciidamo kuweeda ka tirsan ay ka carareen furimaha dagaalka ee gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo qaarkood lagu xabisay muqdisho kanaalka wararka ee alkataayib ayaa soo saaray muuqaalka weerar lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanka masagawaay ee walaayada galgaduud maamulka la baxay hirshabeelle ayaa markii ugu horraysay ka hadlay jabka ku gaaray dagaalada ka socda gobolka shabeellaha dhexe golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa wakhti ku daray cunaqabateynta dhinaca badda ah ee saaran soomaaliya dowladda etoobiya ayaa mar kale ku celisay inay wax gorgortan ah ka gelaynin sidii ay u heli lahayd badda cas
قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii oo dhan tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaallo xooggan oo maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe faahfaahin ku aadan dagaaladaasi waxaa isha ku hayay oo halkan ka soo jeedinaya cabdiraxmaan beder bismillaahi araxmaan araxiim waxay xoga dheeraadiha ka soo baxayaan dagaala saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalk ku dhex maray deegaanka booshareeri ee hoostaga degmada aadan iyo baalay gobolka shabeellada dhexe wararkii ugu dambeeyey ayaa waxay sheegayaan dagaalkaasi ay ku dhinteen labaatan askar oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen saddex iyo labaatan askar oo kale dhanka kale waxaa faahfaahina dheeraadiya laga helayaa weerar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen askarta dowladda federaalka ku sugnaa duleedka deegaanka ceeli cali axmed isla gobolkaasi dhimashada askarta dowladda federaalk ayaa gaartay toddoba askari dhaawacuna waa lix kale halka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo furteen shan qori oo akii fuudhisaban ah iyo hal qori oo biikiam ah mahadsanid beder dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in saraakiil iyo ciidamo kuweeda ka tirsan ay ka carareen furimaha dagaalka ah ee gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo qaarkood lagu xabisay muqdisho faahfaahinta qodobkani waa kan cali aadan gudoomiyaha maxkamadda ciidamada dowladda federaalka xasan cali nuur shuute oo ku sugan qaybo ka mid ah gobolka shabeellada dhexe ayaa shaaca ka qaaday in saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ka farxaday dagaalka xarakada mujaahidiinta lagu xirxiray magaalada muqdisho shuute oo la hadlayay ciidamo lagu jibiyey dagaaladii dhowaan ka dhacay shabeellada dhexe ayaa si kulul u dhaliilay askarta ka carartay furmaha dagaalka wuxuu carabka ku adkeeyey in askariga dowladda federaalka uusan fulinimo yeeli karin islamarkaana ay khasab tahay in la sugo xasiloonida iyo difaaca furmaha dagaalka shaqadiina ma aha ganacsi iyo jalaata gadis waa waajib ciidan askari fuli ah ma istaahilo in la siiyo magaca ciidan ayuu yiri isaga oo caraysan wuxuu ka xumaaday in saraakiil iyo ciidamo loo baahnaa difaaca ay ka doorbidaan inay dib ugu laabtaan dagaalka
askari in la xiro oo la xukumo ama maxaa la yidhaahdaa la canaanto waxaa ugu daran shayga fulinimada ah in loo canaanto ama loo xiro ninka qofka ciidanka qoranaya sidiisaba qorayuu doonahay moogtahay waana tababaranaya waxaase jalaata ma gadaynin jalaata aado gadow ma aadin waa hubaa ciidamadiina tababarka fiican soo qaatay inaad guulaysanaysaan markaad dagaalka aadaan haddaadan adiga ay ku sawirnayn oo adiga aad dadka negatifka iyo hadallada xun sheegaya ay kula qumanaadaan guushaadii dhaawace nimankaas argagixisada ah waa diidnay warkooda maxaan dhahne waa diidnay warkooda marka duruufaha wax laga fogaan kara maaha wax kugu dhacaya waaye inaa isdhiibtaa waaye waxaan la cafi karin nasiib darro waa runta mana aha in la sheego qaar ka mid ah la xiray in taliyo horinaha iska tegey sidiinaba xataa taliyihiin ugu weyn hadduu tago hadduu dhinto walema shaqay lahayn hadduu dhinto shaqada maa la jooji lahaya qofkii taga inuu dhinto kale laga soo qaadaa nimankii fulinimada in loo xira waa yacni qof ciidan inaan dhahno fulay waa wax ka xun waa arrin ma aha isqaadanaysa ciidan waa iyo fulan waa barki asaad doonto ciidan inuu qaatay mogta oo tababar galoo qora loo dhiibo kuwa oo oo baxsaday oo xamar aaday waa xirxiran yihiin xaggay ku xiran yihiin hadalka guddoomiyaha ayaa muujinaya niyadjab xoogan oo ka dhex jira ciidamada dowladda federaalka maadaama ay sii korortay askarta ka firxanaya dagaalka iyaga oo ka baqaya inay la kulmaan gumaadka xoogan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kanaalka wararka ee alkataayib ayaa soo saaray muuqaalka weerar lagu qaaday fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku lahaayeen deegaanka masagawaay ee walaayada galgaduud warbixin ku aadan filimka waxaa la diyaar ah cadnaan xaaji muxsin
waa muuqaal si buuxda u soo bandhigaya natiijada weerar ay dhowaan ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaanka misegawaay ee wilaayada galguduud halkaas waxaa lagu weeraray ciidamo uu xasan sheekh geeyey oo loogu talagalay inay difaac iyo gurmad u noqdaan kuwa ceeldheer jooga oo cabsi badan la nool maadaama marar badan la weeraray khasaaro badanna la gaarsiiyey weerarka misegawaay sida muuqaalka laga dheehanaya ciidamada dowladda federaalka waxay isaga carareen fagaaraha oo aysan dagaal badan gelin waxaana si buuxda ula wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa la arkayaa meydka hal askari walow ay suuragal tahay waxyeelooyinka kale ee xabadihii ugu horeeyey ku gaareen inay qaateen filimka qaybihiisa dambe waxaa lagu soo bandhigayaa gaadiid booyad ah oo loogu gubay ciidamada dowladda federaalka matooro laga furtay mooto lagala wareegay iyo hub kala duwan oo gacanta u galay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab misegawaay ayaa ka mid ah deegaanada ku taariikhaysan jabka ciidamada dowladda federaalka waxayna horey u martigelisay weeraro lagu dhiigbixiyey ciidamada dowladda federaalka uu xasan sheekh ugu talagalay inuu ku qabsado deegaanada iyo degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka maamulka la baxay hirshabeelle ayaa markii ugu horeysay ka hadlay jabka ku gaaray dagaalada ka socda gobolka shabeellaha dhexe tafaasiisha warkaasi waxaa inoo haya maxamed qaasim iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay weeraro xoogan ka socdeen deegaana ka tirsan gobolka shabeellada dhexe islamarkaana ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa arrinkaasi qayldhaan xoogan ka muujiyey maamulka la baxay hirshabeelle cabdiqoorgaab oo ah guddoomiyihii maamulkan ugu magacownaa deegaanka biicadde oo ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qiray in gacantooda ka baxay deegaankaas islamarkaana lagu soo kadiyey weerarka sida uu hadalka u dhigay waxa uu sidoo kale tilmaamay in diyaaradaas shisheeye ay duqeymo ka geysteen deegaanka islamarkaana ay gubeen guryo ay leeyihiin dad rayid ah waxay ugu suurta gashay waxaa waaye waxaa la yidhaha bilaarusiriqda ugu gashaa meelihii ay kasoo gelayaan meel aan laga filin inay ka yimideen nimankaasu wadada ciidan ma jirin ciidama oo maxaa isleeyahy oo anagu aan wadanaa meesha joogeen dagaalay lagu bilaabeen ururkan loogu yimiday gubeen guryaha madaashiica ku dhacda madaashiica ku dhacda maayan hadda walaahi ayagu hadda goodo gubeen mar anaga waxaa kamid a guryahaba dhan ba waa gubteen duqaymo ka gubeen kale waxaa aada u soo badanaya xubnaha qiraya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegtay deegaana ka tirsan gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan iyagoo sheegaya in hadda xaaladu ku xun tahay dhanka kalena dhaliilo xoogan u jeedanaya dowladda federaalka oo ay ka mid tahay in dagaalka ay ku jabtay islamarkaana ay hor istaagi weysay awoodda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo marba marka ka dambeysa la wareegaya deegaano cusub oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa wakhti ku daray cunuqabateynta dhinaca badda ee saaran soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa soo jeedinaya farxaan cali fadhi ay isugu yimaadeen xubnaha ururka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in wakhti lagu daray xilliga ay sii soconayso xanibaada dhanka badda ah ee saaran soomaaliya si baa la yidhi looga hortago tahriibiinta hubka iyo ganacsiga sharci darrada ah go'aankan oo markii ugu horraysay soo baxay sannadkii labada kun afar iyo tobanka ayaa dib loo cusboonaysiiyey labada kun kow iyo labaatanka waxaana hadda mar kale dib loo cusboonaysiiyey bishan maarso ee sannadka labada kun shan iyo labaatanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxay sheegeen in tallaabadan ay uga gol leeyihiin inay kaga hortagaan in si sharci darro loo soo geliyo dalka soomaaliya qararkan oo nambarkiisu yahay laba kun toddoba boqol toddobaatan iyo shan ayaa awood u siinaya ciidamada qaramada midoobay ee ku sugan xeebaha soomaaliya inay baari karaan maraakiibta iyo doomaha ay uga shakiyaan inay wadaan hub ama maadooyin loo adeegsado qaraxyada waxaana xitaa ay ku qaban karaan meel ka baxsan badda soomaaliya dowladaha xubinta ka ah golaha ammaanka ayaa sheegay in tallaabadan ay u arkaan mid ay ku xanibi karaan in hub loo gudbiyo soomaaliya saasoo gacanta ku gala xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dagaalka kula jira ciidamada shisheeyaha ee ku soo duulay dalkan dhowr jeer oo hore ciidamada u n-ka ee ku sugan xeebaha soomaaliya ayaa sheegay inay fashiliyeen hub la doonayay in la geliyo soomaaliya laakiin waxaa muuqata in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku tashato hubka ku jira gacanta ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeyaha iyadoo inta badan dagaalada cagmarinta ahna ku furato saanado hub ah oo ay ku jiraan gawaarida dagaalka ee lagu rakibo hubka liidka diyaaradaha marka laga soo tago boorka iyo halkudhigga ay kor ululaan maraakiibta ciidan ee shisheeyaha kaga sugan xeebaha soomaaliya waxay maraakiibtan boob aan geed loogu soo gaban ku hayaan khayraadka dhexeegaaga badda iyagoo u awood sheegta kalluumaysatada soomaaliyeed ee wata doomaha yaryar kuwaasoo marar badan biyaha badda lagu hafiyey qaarkoodna rasaas lala dhacay halka qaar kalena la afduubay iyadoo lagu shabadaynayo inay yihiin burcadbadeed qorshaynaysay afduubka maraakiib ganacsi halka warkan uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqaan dowladda etoobiya ayaa mar kale ku celisay inay wax gorgortan ah ka galaynin sidii ay u heli lahayd badda cas iyadoo dhowaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya uu xasan sheekh maxamuud si diiran ugu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed laguna wado in la dardargeliyo sidii etoobiya loo siin lahaa badda soomaaliya ayaa dowladda etoobiya waxay mar kale ku celisay inay marnaba ka tanaasuli doonin damaceeda la xiriira qabsashada badda soomaaliya berhano julla oo ah taliyaha ciidamada milatariga dalka etoobiya ayaa isagoo ka hor hadlaya boqolaal ruux oo etoobiyaan ah wuxuu mar kale sheegay in dowladda etoobiya aanay gorgortan ka geli doonin sidii ay u heli lahayd badda soomaaliya isagoo weliba xusay badda cas ee marta qaybo ka mid ah gobolada waqooyi ee soomaaliya isagoo aad u xamaasadaysan sacabka iyo mashxaradda dadka etoobiyaanka ee ku sugnaa goobta uu kelimada ka jeedinayeyna ay cirka isku shareeraysay ayuu taliyaha ciidamada etoobiya berhano juulla sheegay in wakhti uun ku xidhan tahay in etoobiya hesho badda cas taasina aanay wax shaki ah kaga jirin wakhti unbaa naga xiga inaan ku biirno bulshada badda cas waxaan rajaynaynaa intaas si aan ku gaarno qaab nabadeed ayuu yidhi berhano juulla taliyaha ciidamada etoobiya isagoo muujiyey in xitaa haddii ay wadahadallo ku heli waayaan uu khiyaarka milatariga yahay mid furan ኢ ፍትሐዊ ሁኔታ በዓለም ማህበረሰብ ዘንድ ፍትሐዊ ጥያቄ መሆኑ ግንዛቤ እያገኘ እንዲመጣ አስችሎናል። የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ የቀይ ባህር ማህበረሰብ አባል መሆናችን የማይቀር ይሆናል።
hadalkan ka soo yeeray jenaraalka ugu sarreeya ciidamada etoobiya ee la xiriira damacooda qabsashada badda soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka cali balcad uu sheegay in badda ay etoobiya siin doonaan ay tahay badweynta hindiya balse aanay ahayn badda cas laakiin taliyaha ciidamada etoobiya ayaa sheegay in badda ay doonayaan ay tahay badda cas oo deegaan ahaan u dhow dhulka ay etoobiya gumaysato ee soomaali galbeed maya anagu dekeda anaga meel dekeda badan oo potential ah ayaan leenahay laga soo bilaabo garaacad ilaa kismaayo ilaa toddoba dekedooda ku taalo oo mid walba ay u baahan tahay maalgelin iyo dayactir u baahan tahay marka kuwaas qaar ka mid ah ayaa marka daraasad la sameeyo daraasadda waxaa ka soo bixi doono meesha ku habboon iyo qarashkay u baahan tahay gobolka gacanka cadmeed waxaa ku taala dekeda berbera oo aanan weli si fulia loo isticmaalin marka etoobiya hadday horena way u isticmaali jirtay haddana way isticmaali kartaa dekeda berbera laakiin qorshaha nooguma jirto wax deked ah etoobiya aan kala heshiinayno oo saaran gacanka cadmeed waa india ocean berhano juulla ayaa intii ay taagneed xasaradda boorisku qariska ahayd ee u dhexaysay xasan sheekh iyo abiy axmed wuxuu marar badan fagaarayaasha ka jeediyey hadallo gef ku ah shacabka soomaaliyeed isagoo sidoo kale weeraray dowladda federaalka waxaana uu sheegay inaysan gorgortan ka geli doonin sidii ay u heli lahaayeen bad ay etoobiya yeelato inkastoo dowladda federaalka ay ku marin habaabiso bulshada soomaaliyeed in badda itoobiya la siinayo ay tahay mid kiro ah islamarkaana ganacsi ahaan u adeegsanayaan ayaa haddana madaxda itoobiyaanka mar waliba ay hadlaan waxay soo bandhigaan dood caddaynaysa in waxa ay doonayaan tahay bad ay itoobiya yeelato dhegeystayaal warkii fiidnimo ee aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna xilligan waa naga intaa